bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal meel baad joogtaan halkan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada warka subaxee raadiyo muqdishona waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee dalka maanta mar kale u fadhiisanaysa dhegeysiga dacwadii u dhexeysay xisbiga himilo qaran iyo hadduulasa rayidka soomaaliyeed golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo maanta mar kale ka doodaya sharcigan kadhowdka guur ee qaranka mas-uuliin ka tirsan maamulka gobolka banaadir oo booqday qeybo ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir si uu kurgalaan saameynta roobabka ka da-ayay saacadii lasoo dhaafay magaalada muqdisho iyo ugu yaraan shan iyo labaatan ruux oo ku dhintay dab ama shil diyaaradu ka dhacay magaalada goma ee dalkaasi d r congo
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
subax wanaagsan mar kale waana isniin taarikhna ku beegantahay shan iyo labaatanka bisha kooiyo tobanaad labada kun iyo sagaaliyo tobanka intii aad maqashayna waxay ahaayeen qodobada warkeena subax u waaweyn u diyaar garooba warkiiyo intaas ka faahfaahsan maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta mar kale u fadhiisanaysa dhegeysiga dacwadii u dhexeysay xisbiga himilo qaran iyo hay-da dowlasa rayidka dacwadan oo bishii lasoo dhaafay ay soo gudbiyeen xisbiga himilo qaran ay kasoo gudbiyeen hay-da dowlasa rayidka shan iyo ama sideed iyo tobanka bishan ayay maxkamadda sare markii ugu horreysay u fadhiisatay qaadista dacwadani waxaana dacwadda u dhexeysay qareenada dowladda iyo kuwa xisbiga himilo qaran ay maanta mar kale dhegeysan doontaa maxkamadda sare ee dalka wixii kusoo kordha wararkeena soo socday ayaad ku maqli doontaan hadduu alla u dogolaado markaana golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta mar kale ka doodaya sharciga hantidhowrka guud ee qaranka sharcigan ayaa lagu wadaa in golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya akhrinta labaad marsiyaan kaasoo kasoo gudbay golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda waxaana akhrinta saddexaad ay ku ansixin doonaa hadduu alla udgolaado iyadoo markii uu madaxweynaha saxiixo noqon doono sharci dhaqangal ah oo uu yeesho hantidhowrka guud ee qaranka oo kamid ah hay-adaha dowladda ugu muhiimsan dhinaca kalena mas-uuliin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa booqday qeybo kamid ah degmooyinka gobolka banaadir si ay u hurgalaan saameynta roobabkii saacadii lasoo dhaafay ka da-aya magaalada muqdisho waryahayga arrimaha gobolka nuur siciid tahliya ayaa warkaan inoo faahfaahinaya
gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax iyo xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane cumar cabdirasaaq xuseen ayaa kormeer ku tegay dhowr degmo oo ka tirsan gobolka banaadir kaas oo ay u kuurgalayeen sida roobabkii daay uu saameeyey qoysaska danta yar ee ku dhaqan degmooyinka muqdisho iyo sidoo kale isticmaalka wadooyinka mas-uuliyiintan ayaa inta ay kormeer ku jireen waxa ay la kulmayeen qaar ka mid a qoysaska barakacyaasha ee ku dhaqan kaamaamka ku yaala degmada hodan iyadoo maamulka degmada hodan uu waaxda axmed gurey ku diyaariyey howlwadeeno u diyaarsan sidii ay ugu gurman lahaayeen dadka danta yar ee ku dhaqan agagaarka warta siigaale ee degmadaasi sidoo kale mas-uuliyiintan ayaa kormeer ku tegay wadada hormarta iskuulka tababarka ciidanka booliiska soomaaliyeed ee janaal kaahiye halkaasi oo ay dowladda oosaxamar ka waday howlo wadadaasi biyaha looga qaadayay ugu dambeyn mas-uuliyiintan ayaa kormeerkooda kusoo gabagabeeyey degmooyinka wadajir iyo dharkeenley halkaas oo ay kula kulmeen maamulada degmooyinka dharkeenley iyo wadajir waxayna ka wareysanayeen sida uu roobka u saameeyey isticmaalka wadooyinka iyo qoysaska ku dhaqan degmadaasi markuu kormeerkaas soo ilaaday ayaa gudoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax waxa uu ka warbixiyey ujeedka kormeerkooda isagoo dhan kala tilmaamay in maamulka gobolka banaadir iyo dowladda oosaxamar ay ka go-an tahay dib u hagaajinta goobaha uu saameeyey roobka iyo sidoo kale gurmadka loo sameynaya dadka danta yar ee ku dhaqan degmooyinka gobolka banaadir waxaan tagnay dhowr degmo si aan ugu kurgalno xaaladda dadka danyarta ah ee ku nool qeybaha kala duwan ee degmooyinka sida hodan holwadaag xamar jajab hadda oo dharkiiley iyo wadajir joogno iyo degmooyinka kale ee gobolka banaadir qayba ka mid ah runtii waxaan caaway maamulka gobolka iyo ku-xigeenada iyo xogayaha guud iyo guddoomiyaasha degmooyinka kulligeen caawa usoo jeednaa inaan ama u diyaarsannahay inaan u diyaar garowno haddii uu roobkaas saameyn ku yeesho qaybo ka mid a shacabka ku nool ee degmada gaar ahaan hadda waxaan soo marnay warta siigaale oo ah warta saameynta ugu badan roobabka markii uu dhaco ay dadku shacabka ku yeeshaan inta kale waxaa laga yaabaa inay noqoto wadooyin xirma laakiin ay qaybta wad- ee, degmada hodan wartaasu ay tahay warta ugu weyn ee saameyn u geysatay dad shacaba oo danyara oo ku nool xaafadaas maamulka gobolka banaadir iyo degmada hodan waxay u diyaariyeen dadkaas haddii roobku uu inta hadda uu da-ay in ka badan uu da waa waa u tagnay xaaladooda hadda waa okay waxba weli ma gaarin laakiin haddii uu sii socdo ilaa berri laga yaabo inay saameyn ku yeesho noloshooda iyo guryahoodii marka waxaan u diyaarinay goobo dadkaas ka agdhow meesha ay degan yihiin oo waaxda degmada halkaas ku taalla iyo goobo kale oo dadkaas la dejin doono hadduu alla idmo nuur saciid haliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed degmada reer kenley magaalada muqdisho
isla roobabkii ayaan ku jirnaaye siddeed iyo afartankii saac lasoo dhaafay roobab ka da-ay gobolka shabeellaha dhexe ayaa hakadgeliyey isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha magaalada jowhar ee xarunta hirshabeelle iyo weliba deegaano kale ku xeeran gobolkaasi shabeellaha dhexe wariyahayga cabdiraxmaan xuseen wadan ayaa warkaa nooga soo diray magaalada jowhar
roobabka xilliga deerta ah oo afar iyo labaatankii saac aynu soo dhaafnay ka da-ayay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay isu socodka dadka iyo gaadiidka ee magaalada jowhar iyadoona saaga ay aad u yar tahay dhaqdhaqaaqa dadka ku nool magaalada jowhar waxaana aad u yar dadka aadaya goobaha ganacsiga ee magaalada waxbarashada caafimaadka iyo weliba beeraha iyadoona dadka ku nool magaalada ay u badayihiin beeratacbato sidoo kale roobabka xilliga deerta ayaa waxa uu saameyn ballaaran ku yeeshay barakacyaasha ku nool jowhar iyo kuwa ku nool tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar oo markoodii horeba uu saameyn ballaaran ku yeeshay fatahada webiga shabeelle dadkaasi oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa ay sheegeen in iminka xaaladooda ay tahay mid aad u dhidata islamarkaana ay u baahan yihiin in loo fidiyo gargaar bini'aadinimo waxaan ka bilaabaa aan codsanaynay walaalahaana in biig ku dhex jirno oon barku cuhayno beerii iyo beledkii bahal yihiin oo suwal mees noo aalan oon maalin kasta cagaar la baxo cagaar soo gurinoono arsaqaa dhan cagaar waa shaqa ma leh wax mininku jiro beera ka baxay ma leh inaan caawa diinaan rabnaay oo biyahaan walaalhaaniyow biyaan iska dhex jira mangur cunole onoo keentiin ilaa wax keena kare waxaan gacmaha ka xawa cagaar waa cagaaran jiri saak ilma gaxwa qaraariyaan sii juuniyaan qaad cagaaran u kacay hadda cagaarkiiaan kuma guru aan karinoo haayay wax oo kus- oo- oo- aan ku siinaa mal cagaarkiilan aan baara roobabkan xilliga deerta oo afartii subaxnimo ee saaka ilaa iminka ka da-aya jowhar ayaa waxa uu saameyn ballaaran sidoo kale uu ku yeeshay beera tacbatada magaalada jowhar kuwaasoo iminka weli aan ka bixin guryahoodii cabdiraxmaan xuseen cumar wadine raadiyo muqdisho jowhar
safiirka soomaaliya ee dalka maraykanka ayaa la kulmay jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada colombos gobolka ohio ee dalkaasi maraykanka wariyahayga deeqashira soona ayaa warkaa inooga soo dirtay safiirka dowladda soomaaliya ee u fadhiya dalka maraykanka ambaashadoor shariif cali shariif axmed iyo xubno ka tirsan howlwadeenada safaaradda ayaa soo gaaray magaalada colombos ohaayo ujeedada socdaalka safiirka ayaa daaranayd isku xirka jaaliyadda maraykanka iyo weliba safaaradda qaar ka mida jaaliyadda uu soo abaabulay kulankan uu safiirku la qaatay qeybaha bulshada ayaa muujiyay sida loogu baahan yahay in safaaraddu ka qeyb qaadato xalinta iyo fududeynta howlaha muhiimka ah ee jaaliyaduhu uga baahan yihiin safiirka soomaaliya u jooga qaramada midoobay abuukar cusmaan ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii jaaliyadda la kulantay waxa ay dhiirigeliyeen in ganacsatada iyo dhalinyarada waxbaratay ay dalka dib ugu laabtaan kana qeyb qaataan isbedelka uu dalku ku tillaabsanayo inta badan dadkii ka hadlay kulanka safiirku la qaatay jaaliyadda waxa ay bogaadiyeen iskudayga uu safiirku ku doonayo inuu iskugu xiro safaaradda iyo jaaliyadda waxa uu safiirku tegi doonaa gobolada dalkan maraykanka gaar ahaana kuwa ay ku nool yihiin soomaalida ujeedada socdaalkiisuna waa isku xirka jaaliyadda iyo weliba sidii safaaraddu qeyb uga noqon lahayd ka warqabka qeybaha jaaliyadda waxaa lagu dhiiray meel very sensitive ah safaaradda oo washington safaarad cayaar ah ma aha waxaana ilaahay kaaga rajaynaya saan kaa filayna inaad ka soo baxdo nin culusaa loo dhiibaa nin kale kama soo bixi karo
dal qofaan lahayn mustaqbil ma leh qofka hadduusan magac lahayn maxaa loogu yeerayaa waxba haddaadan dal lahayn magac ma lihid taariikhna ma lihid sidaa daraaddeed ambaashatooradu waxay u yihiin simbol soomaaliya bay simbol u yihiin columbus waa magaalo soomaalidana laga aqoonsan yahay hadday noqoto hay-adaha dowliga kuwa ganacsiga kuwa waxbarashadana kulli matalaad fiican ayay ku leeyihiin ka- soomaalida degan columbus marka mar kale sharaf weyn bay noo tahay inaan kugu soo dhaweyno columbus
safiir soo dhowaaw
colombos ohio kusoo dhowaaw waxaan kuu rajaynaya inuu howlahaada ilaahay kuu fududeeyo waxaana kaa codsanaa gobolkan ohio iyo minnesota in guddi inta ka socdo iyo minnesota guddi ka socdo oo soomaali ah isu keeni karo tan labaad ah, ilaahi subxaana wa tacaala ha kuu fududeeyo muhiimadana haysid safiir macnaheeda waxaa waaye ummadan soomaalida dhan adaa meel u taagan ah, soomaali meesha joogto adigaa soomaaliya marka waa mathalowsa ilaahi subxaana wa tacaala shaqadan allah kuu fududeeyo waxaan u baahannahay een, wada shaqayn dhammaystiran isku xirnaansho dhammaystiran dhammaan fifty stateska soomaalida joogta oo dhan safiirka wuxuu matalaa oo u joogaa safaaradda waa soomaalida khaasatan dadka sharci la-aanta ah iyo dadka weli aan noqon citizenka jeebooyin fara badan baanu leenahay dad waxaanu nahay dhaqaalo haysto dad masaakiina ma nihin waxaan haysanaa ilaa shan boqol oo ganacsi oo soomaali ah oo kii ugu yar uu sameeyo afar boqol iyo konton kun waxaa data capturingkeenna ku soo socda inaanu haysanno siddeed kun iyo shan boqol oo soomaali ah oo ganacsato ah oo zibkoodka ohio haysata waxaan haysanaa qof soomaali ah oo taanoverkiisa uu ka badan yahay eleven milyan ayaa marka waxaad ogaataan inaan nahay dad xoog badan ilaah baa xo- awooddaas ka leh oo wax badan bedeli kara ambasadorkeena cusub cali shariif eh, hadda keliya waxaan leenahay inaan soo dhoweyno oon idhaahno cali shariifow soo dhowow Eh, maanta sidii hadday looga sheekeynayay soomaali fara badan oo maraykana nasiibaad u heshay inay ku garab joogaan oo aa waxa oga baahatid iyo kulli aad aad ay kula shaqaynayaan Eh, safaaraddii markii la dhisayey eh, hadday xasanaa ka sheekeeyey waxaan ka mid ahayn dadkii wax ka dhisay safaaraddii hore oo uu joogay ambasador cawed aad baan ula shaqaynay haddana insha allahu adigana waan kula shaqaynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo Ee, safiirkuna qof walba oo soomaaliya oo maraykan jooga ayuu u adeegaa oo adeega u yahay Ee, waxaa la rabaa annaga marka inaan dareenno a sense of ownership waxyaabo wanaag ah oo dalkeenni xataa sumcad wanaagsan oo ah hadda safaarad in la gaday oo kale arrin aad u wanaagsan oo horumar ah oo runtii loo baahan yahay oo muunadeenna iyo dalkeenna iyo qarannimadeenna sare u qaadaysa weeyaan waxaa la rabaa annaga ee arrintan uu samaynayo oo kale safiirku oo ah inuu diasporada soo engage gareeyo waa public diplomacy ma aha diblomaasiyaddu in dal dal la xiriira keliya waa in dad iyo dad ay xiriiraan oo safiiradu ay dadkii shacabkooda la xiriiraan marka annaga waxaan rabnaa wax walba inay u dhacaan sida annaga aan rabnay sida aan rabna waxma u dhacayaan laakiin horta ilaahi subxaana wa tacaala aa waxaan dhacayo dhan imtixaan waa imtixaan adduunyo waay culammadina waa joogtaa imtixaankana waxaa looga bixi karaa in horta ilaahay u noqono ilaahay u dhowaano eh, annaga aan iscafino safiir shariif cali shariif axmed waxaa lagu xasuustaa wuxuu ahaa safiirkii faransiiska iyo etoobiya u fadhiyey muddo dhowr sannadood ah xilligii maxaanku idhaahdayey een sh- een xasan sheekh maxamuud dowladdiisii wuxuu kaloo ahaa bermanan representative oo s- y- soomaaliga afka nimanka african unionka ayuu ahaa be- bermanan resi- eh, representative buu ahaa wuxuu kaloo qabtay arfisor waxaa senior arfisor buu wuxuu haddana u ahaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ayuu ahaa waxaa kale oo reer colombos iyo somaali america laga rabaa lacag dirte eh, reerihii biishe soddon sannadood baad biilaysay En, hadda inaad u gudubtaan inaad waddankii maalgelin aad ku samaysataan Eh, muxuu ahaa eh, maxay ahayd ilaahay ha barakeeyo walaalkii hadeer muxuu ahaay halahaye iyo dadka la midka oo kale wadankii in investment lagu samaysto oo eh, muxuu ahaa yani eh, eh, not only tin inaad geysaan kambaniyadan wadankiina joogay waaweyn intaad influence garaysaan ood incentive-ka iyo faa'iidada madanka soomaaliya muxuu ahaa eh, ku jirto dhibaato keliya ma ahan intii loo sheego in wadankii maalgelin eh, muxuu ahaa la geeyo oo lala tago intaasoo dhan waxay dhacaysaa en, haddii la helo midnimo
halkaad warkaad kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markaana akhbaaraadka dibadda ugu yaraan shan iyo labaatan ruux ayaa ku dhintay kadib shil dareereed oo ka dhacay magaalada gooma ee dalkaas ah DR Congo diyaarad yar oo rakaab ayaa dhacday waxaynu kadib markii isku dayday in hawada gasho hase yeeshee waxaa ku dhintay ugu yaraan shan iyo labaatan ruux ay ku jiraan laba ka mid a shaqaalaha diyaaradda diyaaradan oo maamusho shirkad maxalli ah oo la yidhaahdo b c b ayaa hoos u dhacday markii ay silma filaan uga duushay garoonka diyaaradaha magaalada bariga ee gobolka goma waxaana xafiiskeeda gobolkaasi uu qoraal uu soo saaray ku sheegay arrintaasi shirkadda ayaa sheegtay in sagaal iyo toban kursi ay saarnaayeen lix iyo toban kale oo rakaab ah iyo weliba laba shaqaalaha diyaaradda ayaan kusii jeeday magaalada bini oo saddex boqol iyo konton kilomitr ama laba boqol iyo labaatan mayl u jirta ama ka xigta waqooyiga magaalada goma sawir laga soo qaada goobta ayaa muujinaya buuq qiiq madow iyo holac ka baxaya diyaaradda gubatay sida dadka deegaanka ay arkeen iyo sida shaqaalaha samata bixinta ugu holanyihiin daminta dabka iyo badbaadinta haraadiga diyaaradda dhegeystayaal warkii subxaan weerarada muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saakan waa nagintaas tan iyo kulanti dambe nabaddiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu